huwa in sabaqahu ilaa xukmin meeshaas musaabaqadu xoogaa waa taswiiraad bay iskaga baahan tahay insha allah intaan ku joogsanayna wallahu subxaana wa tacala
ayuu had labada gabdhood waa ka soo imaamku laba xukun kala horeeya hadduu u qasday salaadu waa ka aw sahwan xumaan haday tahay salaada walaa yukadu loo xisaabin maayo bihaadihi ragcati ragcadaasna loo xisaabin oo axkaamtaas oo imaamku kala horeeya axkaam xisaabsan maahan si kastoo si awal
uma xisaabsan marka waxyaalaha fudfuduud oo qofku hugni iyo wax kala hormarahayo aimada badankooda salaada ku jirta kuma laha laakiin maxaaraan baa makaraahiya meelahaas ikhtilaafkooda ku wareega wain takhallafa hadduu la dib dhaco biruknin rukni bilaa cudrin cudur la-aan kuriha waa la kahda imaamkiibu rugni kala dib dhaco weli asagoo istaagiibuu ku jira imaamkiina rukuucdii waa ka baxay ictidaal buu jooga hal rugnibuu imaamkii kala dambeeya rugnigaas imaamkuna kuma jiro asna kuma jiro isaguna rugnigi ka horreeyu ku jira imaamkuna rugnigii ka dambeeyu ku jira rugni kaamil ah imaamkii uu ka dib dhac kuriha waa la kahdaa buu aw biruknayni laba rugnibuu kala kala dib dhac cudur la-aan badalak waa burays labadii rugnuhu miaalkoodii keenay fain rakaca hadduu rukuuc wactadala uu ictidaalo imaamkii wlma'muumu qaaimun ma'muumkii weli uu taagan yahay bacdu gadaal wlma'muumu bacdu weli qaa'imun uu taagan yahay lam tabdul buri mayso imisuu kala horeeyaade markaas ya laba ma kala horeeya bal hadda u fiirso waa rukuucay imaamkii waa ictidaalay ma'muumkiina weli waa taagan yahay ya hal rugni rugniga kale kana rugniga kale ku jira kana rugniga kula jira waxaa si tamaama ugala hormaray hal rugnigu waxa uu si tamaama wala ugala dambeeyey hal rugnigu rukuucdii wey maxaa yeele ictidaalkiina imaamkii baa ku jira istaagiina ma'muumkii baa ku jira dhexdooda marka rugni baa ku dhex jira rugnigaas waa kala dambeeyey fain hawaa hadduu hobtol yasjuda inuu sujuudo wahuwa ma'muumkiina bacdu weli qaa'imun uu taagan yahay badalka waa burta marba hadduu ictidaalkii ka baxay laba rugniyoo kaamila inuu kala hormaray baa meesha ka soo baxay maxaa yeelay ictidaalkiina waa ka baxay rukuucdiina waa ka baxay ma'muumkiina waa taagan yahay imaamkiina labadiiba waa ka baxay laba rugniguu kala hormaray buu marka meesha ka soo saaray marka labada miaalo uu keenay kan horena wain takhalafa biruknin buu ku salaysan yahay fain hawaaguna waxay ku salaysan tahay biruknin laba rugni buu kala hormaray miaalkeedii way lam yabluqu sujuuda sujuudba yuusa gaarin liannahu kamala ruknayni labadii rugni waa dhammaystir oo laba rugni waa ka baxay meeshaas marka labadii rugni waxay u arkahayaan inay tahay mukhaalafa faaxish mukhaalafa faaxisha saasay u arka masaa'ilkaas marka waxa weeye mutaabacadii tadbiiqeediiyo waxyaalaha mukhaalafada faaxishka ay u arkahayaanna salaadii baa ku buraysa wixii aan mukhaalafo faaxisha usan u aragnasa wixii cudurdaarana si gaar huu fiirin doo wain takhallafa bicudrin intaas cudurdaar la-aan bay ahayd wuxuu la dib dhacay takhallafa hadduu dib dhaco bicudrin cudurdaar dad ka budci qiraa'ati qiradiisa daaheeda wey waa nin qiradiisu daahdo waa carab culusi licajzin caajisnimo darteedo caajis wuxuu ka yahay inuu dedejiyo ayuu caajis ka yahay laa liwaswasatin waswaas maya waswaaska asaga xisaabta laguma dao nin kala ha la rabaa inuu iska anshaxa maahane waswaas asaga xisaabta waxa ku jira ma ee cajzi khilqi weeyo ninkaani tabarba umaba hayaba inuu imaamka ka daba tago carabkiisa culus laa liwaswasatin xataa rakaca alimaamu imaamka ilaa uu ka rukuucay ayuu faatixadii ku dahay lazimahu itmaam faatixati faatixada inuu dhamaystira waajibku faatixadii uu dhamaystiraya wayascaa khalfahu gadaalkiisuu soo soconahayaa maa lam yasbiqhu hadduusa ka hormarin biaksara wax ka badan min alaaati arkaanin saddex rugni oo maqsuuda ayay ku dara saddex rugni oo maqsuuda maqsuudka waxay ka bixinayaan hore wuxuu ku yidhi ictidaalka iyo juluuska beyne sideynka labadoodaas waa rugni qasiir oo wuxuu arkaya fasli bayna ruknayn wax loo keenay inuu yahay marka saddex rugni inuu ka baxaana ragcad kaamil ah ay jiidanaysa saddex rugni hadduusan kala hormarin saddex rugni oo oo dawiil ah hadduusan kala hormarin maalan maamuumkii faatixadii buu weli ku jiraayo waa maanta oo dhan waa waa la rafanhayaayo waa carab culus imaamkii waa rukuuc waa rugni dawiil ah ictidaalka ma loo xisaabina sujuudii buu leeyihi waa rugni labaad oo dawiila juluuska bayna sideenka ma xisaabinaya sujuudii labaad buu leeyihi saddex rugni oo dawiila ayuu jooga intaas waxaa la rabaa inuu intuu faatixada dhamaysta ka daba tago imaamkaa laga rabo oo salaadiisa nadmigeeda sii wado oo imaamkii ka daba tago haddii intaas uga daba tegi waayo weli faatixada isagiyo taagan uu sujuudda kasoo kor noqdo hadda kabacdi wax nidaamkiisa uu dhowrahaya ma jira ragcadhan oo kaamil imaamkii kala horeeya ragcadaas oo dhan waa dhumaysa imaamku meeshuu socduu kala qabsan meeshaasuu kala qabsana wain takhallafa hadduu dib dhaco bicudrin cudurdaar kabud iyo qiraa'ati qiradiisa daaheeda wey licajzin caajiznimo darteed cajzi khilqi baa ku jira laa liwaswasatin maya xataa rakaca alimaamu imaamku ilaa uu ka rukuuco lazimahu waxaa ku laazimhaya itmaamu alfaatixati inuu dhammaystiro wayascaa khalfahu gadaalkiisuuna soo dadaalhaya maa lam yasbiqu hadduusan kala dheerayn biaksara min alaaati arkaani saddex rugni wax ka badan weliba saddexda rugni waxayna arkaan dawiila fain zaada hadduu ka badiyo saddex rugni rukuucdii waa laga tegay labadii sujuudood waa laga baxay imaamkii waa soo istaagay istaagiisii ugu yimi waafaqahu waa waafaqahaya fii ma fi huwa fiihi wuxuu imaamku ku jiro ku raacaya say ragcadaasi uma jirto uma yatadaaraku dib buu kasoo haleeshanayaa maa faatahu wixii ka tegay bacda salaami alimaam imaamka salaamtiisii ka bacda meeshaa marka ninka cudurdaarka leh oo qiradiisa culus tahay inuu imaamka soo daba joogo ayaa u furan laakiin cudurdaar la-aan inuu imaamkii ama faatixadii waa ka gudbay suurad baan akrinaya oo ku daahayo waxaas laga aqbalmay cudurdaar la-aan baa taa loo xisaabina faatixadu maadaama ayada ay rugni tahay ayaa culayskaas la saaray suurad baan akrinaya kuwaas cudurdaar lagu siinma cudurdaar la-aan baa laga soo xisaaba marka haddii cudurdaar la-aan inuu ka dambeeyo looma ogo uma yatadaaraku waa soo haleeshanaya maa faatahu wixii ka tegay bacda salaami intaas marka waxay ku salaysan tahay mutaabacadii sidii imaamka loo raaci lahaa taqriiban haddii wax nusuusoo saa u kala jajabinahayo oo intaas tafsiilaad ay geleen saa usii gelahayana ma arage waxa weeye wixii muxuu ahaa mukhaalafo faaxisha wixii ah oo cudurdaar la-aana iyo wixii cudurdaar uu ku khasbay iyo waxyaalahaasay kala saarsaareen waidaa axasa alimaamu imaamku hadduu dareemo bidaakhilin nin soo gelahaya masjidki ama meeshii lagu tukanahay wahuwa imaamkuna raakicun uu rukuucsan yahay ow fi tashahud alakhiiri atixiyaadka dambe uu ku jiro nudiba waxaa la sunneeya intidaaruhu inuu sugto si uu ninkaa u kaalmeeyo ragcadaa u waafaqo ama salaadoo dhan uu soo gaaro ilaa haddii assalaamu calaykum imaamku yidhaha salaada soo gaarahayaa ma jiro tashahudkii dambe ku jira ninbaa masjidka shaqartiisa uu maqlahayaa marka allahu akbar ilaa uu yidhaahdo ku dayda ha sugulle masaladaasna kolba meesha ay ka fiirsheen waxa weeye ninkii oo salaada kasoo daahay oo yimid oo salaadii oo laga baxay yimid waxaa le man yatasadaqu calaa haada yaa ninkaan wax ku sadaqaysto salaad la tukan marka haddii ninkaas saa loo caawinoo salaadiiba aan ku jirin aan lagu jirin oo salaadiiba laga baxay haddii salaadii lagu jirana markaas wuxuu leeyahay waa waa kasii owle ninka hala cawin bishardi an yakuuna qad dakhala lmasjida waa inuu masjidka soo galay waanlaa yafxusha duulu dheerarkuna waa inuusan fool xumayn oo ma'muumiintii meesha uusan ku rafaadin wa an yaqsida aacata alla adeeciddiisna waa inuu u qasdaayo laa tamyiizahu ninkaan soocidiisa iyo waikraamahu karaamayntiisa waa inuusan u qasdin bian yantadira inuu sugto wey ashariifa ninka sharafta leh duuna alxaqiiri ninka la liido ka sug hebel wey ninka soo socda maadaama hebel uu yahay waa la sugahay lakiin hadduu hebel noqda lama sugeen taasna waa inaysan meesha soo gelin uu leey ee alla dartiis ay tahay wayukrahu intidaarkii waa la kahdaa fii kayri rukuuci watashahud waxaa kaloo suuragala meesha ayada meel kale in wax laga fiirshay oo imaamka salaada marka uu tukanahayo salaadaha uu tukanahayo ragcada hore uu dheereynahayo waxaa jirtay bacdu saxaaba uu ku fasiray mise taabiciintii uu ku fasiray nebiga sala allahu calayh wasalam dadka inuu soo ururo inuu sugahay laakiin haddii nabiga sala allahu calayh wasalam asaga ragcada hore uu salaad walba dheerayn jiray sababtiina maadaama aan la sheegin waa waxa weeye waa fahmi marka meeshaas iyadana taa inay ka fiirsheenna waa imaan kartaa wayukrahu intidaarka waa la kahdaa fii kayri rukuuci watashahud rukuucda iyo tashahudka waxaan ahayn waa la kahdaa oo ma'muumiinta ayaa wax ku dhibaatoonaysa maahan ninkan wax u kordhahayaa ma jiro haddii rukuucdii laga kacayo ictidaalka lagu sugayo haddaan lagu sugino sujuudu kusoo waafaqo waa isla meesha ictidaal lagu sugi maayo walow kaana limasjidin masjid hadduu u sugnaado imaamun raatibun imaam raatiba joogta imaamka raatibka inuu suldaan imaam ka dhigaana waa suuragal masjidka ninka waqfay oo sameeyey inuu imaam ka dhigaana waa suuragal haddii masjidkaas loo sameeye naadir nin oo masjidka qaabilsan oo ka shaqeeyo oo inuu sameeyo sidii uun lagu sameeyaba imaam raatiba haddii uu joogo walam yakun madruuqan mid layska marana uusan ahaynoo masjid meel dariiqa ku yaalo hadba jamaaca imaanaysana uusan ahayn kuriha waa la kahdaa likayrihi kayri limaami raatib iqaamatu ljamaacati jamaaca inuu ku ogo fiihi masjidkaas bikayri idnihi idin la-aantis masjidku masjid meel ku jiro weeye xaafadaho masjid dariiq yaalla ma aha marka jamaacadanba haddii lagu tukado bis jamaacadaasa ku tukada imaamkii raatibka aan joogin nin kale intuu soo kaco jamaacadii inuu oogo waxay meeshaas ka dhalinaysaa nidaam daro iyo waxshu labadooda dhexdooda waxbaa gela marka imaamkii raatibka ah ayaa ayaa looga dambeynaa hadduu cidnoo yidhaahdo hala tukado waa la tukana haddii isagii la waayo laga caajiso markaas wax kale noqonaysa wain kaana madruuqan hadduu yahay mid madruuq oo dariiq uu yaalaayo hadba jamaaca imaanayso masjidku saas aw laa imaama lahu imaam go-aanba male lam yukrah lama kahado oo markaa ninkii rabaa tujina ninkii markaa loo garto meeshaas waxaa la rabaa inay imaamnimadu wax nidaamsan noqoto waman sallaa midka tukada munfaridan xaaluu yahay keligiis aw fii jamaacatin jamaaca ku tukado uma wajada helay jamaacatan jamaaco tusallii tukanaysa nudiba waxaa la sunneeyay an yuciida macahum inuu la soo celiyo biniyati alfariidati faradnimo niyadeed isagoo faradnimo niyeysa wa taqacu naflan sunnayna ugu dhacaysa ninkaani salaad buu soo tukaday jamaaca tukanaysuu u yimid marka jamaacadan inuu la tukado weliba adde salaadii uu soo tukaday hadday duhur ahay duhurkii uu niyeysanayo faradkii isagase sunnay u noqonaysa meeshaasna waxaa loo daliishanahayaa nebiga sala allahu calayh wasalam markii masjidul khayf khayf isagoo jooga oo mino la joogo salaadii subaxa ka bacdigeed laba nin oo gadaal iska fadhida uu arkay oo uu yidhi maxaa idinku dhacay labadii nin markii lasoo wacay waa naxe maxaa idinku dhacay markaas guryahaygaan kusoo tukan haddi haddaad guriga kusoo tukataana u timaadaan jamaaca tukanaysa la tukada naafila idiin noqonaysa kaasi waa kii munfarid kusoo tukaday jamaacada kii kusoo tukaday isagana waxay u daliishadaan mucaad ibnu jabal ayaa nabiga la soo tukan jiray sala allahu calayh wasalam jamaacu soo tukaday qoomkiisana nin kale oo ay rabeen inuu tujiyo ma jira mucaad bay ku kalsoonaayeen ayagana iyagana waa tujin jire ayagana waa tujin jire xadiidka oo oran jiray maanta hal maalina salaad keligeed laba jeer lama soo celshanayo imaam axmed iyo waxay ku fasireen nin salaad tukaday markuu salaadii ka baxay haddana kacayo mar labaad tukaday saasay ku tukadeen midaan asbaabtu keentay kuma aysan fasirin way wataqacu naflan sunnayna ku dhacaysa wayundabu lilimaami imaamka waxaa loo sunneeya atakfiifu fududayn fudaydkuna meeshuu ka imaanaya waxa weeye qirada dheerarkeeda ee ma aha inuu boogsiiyo rukuucda iyo sujuudda rukuucda iyo sujuudda waxaa la rabaa in lagu xasilo dheerayntooduna in badan waxay xariir la leedahay qirada dheerarkeeda haddii qiradu dheerada iyaguna waa dheeraana hadday gaabnaydna waa waa gaabana salaadu waxaa la rabaa inay mutanaasiq ay tahay marka qirada dheerarkeeda weeye waxa laleeyaha soo gaabsho ha fudude fa in calima hadduu ogaado ridaa maxsuuriina dad kooban raadi noqoshadooda bitadwiili dheeraynta ay raadi ku yihiin nudiba waa la suneeya xiinaydin markaas jamaacadu waa jamaaco kooban waxay yidhahdeen salaada suurad dheer noo akri suuradda dheer buu akri wayundabu talqiinu imaamihi imaamkiisa inuu u laqino ayaa la sunneeyaa in waqafat qiraa'atuhu qiradiisu hadday istaagto imaamkii baa qiradii ka istaagtay waa dhaqaajin kari waayey suuraddii baa ka xirantay marka abu daawud waa ka keen jiray xadiis oo uu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam salaad buu tukado xoogaa labsi baa ka galayo markuu salaadii ka baxay buu yiri qubay ibn kacab soo nalama aad tukan markaas uu nacam hay maxaa ku maxaa ku maxaa ku celiyay ilaa ubay waa kaas quraankii uu yaqaanaa inuu u furo wa inna siya dikran haduu dikri halmaamo oo tasbiixihi iyo waxyaalaha noocaas oo kale jahara bihi ma'muum ma'muumka la jahrayo li yasma'ahu inuu maqlo سوء مقش أو فعلا فعل بو هالمامي سبح وتسبيح سنة بو فعل هالمامنا وتسبيح سنة إمامك سوء قفط وحسوسنا فإن تذكره تذكره هدو فعل كاس حسوسته هو فعل كي هدو حسوسته قال إمام إمامك عمل به واقع عمل فلا يعيو رقنقي وحسوسته رقنقي الله إمامه وإن لم يتذكره هدو سن حسوسنا لم يجوز العمل عملك ما بنانا إنه كعمل فلا بقول المأمومين ولا غيرهم غير كودينو مأمومين تضادنا إنه حق فدي دير رجعة كتكتي إنه كعمل فلا ما أما رجعة رجعة فرتي رجعة ولا ما يستر إنه كعمل فلا ما وإن كثروها ببتين مسألة سبحان الله رواية وكنت لي أبو داود كضعف كجري لم يسجد سي سي سجدة سهو حتى يقنه الله أنا أرنك أنه عاصي كل سنة مسألة داس لكن قلب وحول لي هي كثرة لكن إن بلغوا حد التواتر جاز العمل بقولهم وكذا بفعلهم حد التواتر نادي وعدد ليس هذا على القلق سكما وافق كران طبعا يوحي كسي فرد ضد لو أخيار هديه أما هدي عدد فرد بدن بيهين meeshaas laakiin haduu noqdo ninka maamumka ah hal maamum hal nin oo kaligiis oo subhanallah yiraahdo asaga imaamku isla garan waayaan ama laba nin ay noqdaan waxa laga yaabaa ayaguna inay hal maamul asna hal maamul laakiin haday mar cadad ee fiican ay noqdaan haddii imaamku istaago ayagoo fadhiyo ka haray oo arkana waa fariisana haddii ay yiraahdaan subxaan allah istaagaan waa la istaaga maxaa yeel cadadkaas wuxuu yidhi hadday xaddu tawaatur gaara wain taraka fardan farad hadduu ka tago wajaba firaaquhu inuu faaruqa waajib imaamkii farad buu ka tegay hal rukuuc buu ka tegay haddii la xasuusan tagayna xasuusan diidi ama sujuud buu ka tegay waa xasuusan diidi waa inuu ka tagaa waa ka goosanahayaa salaadiisu iska wadanaya maxaa yeelay imaamka salaadiisu nusqaan aw sunnatan sunna ayuu ka tago laa tufcalu aan la samayn karin ilaa bitakhallufin faaxishin dibdhac aada u foolxun maaha sunnuu ka tegay imaamku sunnada hadduu damco maamuumku inuu sameeyo takhalluf faaxishaa meesha ka imaanayo aada bay ukala u kala fogaanay imaamkii asaga xaruma ficluha inuu sameeyo xaaraam مثلا كتشهد تشهد كوي امامك تشهد كي بحو كتي هذو مامون دعاء تشهد كدحين وكتو ان نوا فديان نوا تاغين marka takhaluf faaxisha meeshaas ku jira takhallufkaas faaxisha maadaama uu ku jiro waxa la rabaa inuu ka tago sunnadaas imaamka la raaca mutaabacana waa laga rabaa sunnadana waa laga rabaa mutaabacadu waajib ah waxana waa sunno waa ka socon fa in facalaha haduu sameeyo sunnadii oo takhallufka badan dalbanaysay badalat salaatu salaadiisu waa buraysay متابعتي وكتي درت وله وحو ليه فراقه انه فارقه امامك ka goosto li yafcalaha inuu sameeyo sunan maqsuud hadii imaamku ka tagayo mar walba uu arko inuu caadaystay inuu sunada sameeyo inuu ka goosto oo suura galo فارقه dad uu imaamka ka goosto salaadiisa waa iska wadan karaa laakiin ee imaamkan inuu raaco inma du'a imam li yutamma bihi wa sunnah dartii looga harimo فإن أمكنت هدي سورة قشو قريبا ميل دو إن لغو سمعي سنة إمامكو كتغي معموم هدو سمعي مخالفة ساسي كم وقال ميسو وحس كده دو بين مقانيس كجلسة الاستراحة وي إمامك جلسة الاستراحة ما سمعينو سجود دو كسو قاضي حروكك معمومكو هدو سمعيانا وحفرق يهوين كسو بيحي مايان ماشي انتي هون حوغا وكدن بين لها ترتيبتي فعلها معمومكو سمعينا محايا لسوان مخالفة نجرين سنة دين سوى سمعيي لبدا سوى سلهر meeshaas masale in dadku ku baraarugaan u baahan baa meeshaas ku jirta waxa weeye imaamkii waa sujuuday ma'muumiintii waa la sujuudeen waa istaagay faatixadii buu galay qaar baa weli sujuuddii ku jira sujuudaas inay ku jiraan ma laha marba imaamka hadduu istaagay mutaabaca laga rabaa inamaa jucila alimaam liyutama bihi waa inay kacaan oo imaamka sujuuddii baan u bagayay kuu socon mayso ومتى قطع الإمام إمامكم مركو قولوا صلاته صلاة ديسي بحدث حدث كسو قرني درتيس أول إنه محدث يا اسم حسوسنا إن حدو حسوس أو غيره غير كيسو حنون إيه وحبا أولي فله استخلاف من يتمها صلاة نندا ما يستر إنه تام يارو إنه اسكو بدلو أيو لين استخلاف كاسيد عمر مركي للدرايو وكاله واسكو بدلي بشرط صلاحيته مدك لاسكو بدلها waa inuu u suubada li imaamati hadhihi salati salada inuu tujiyo waa inuu inuu u suubado min ummi ah oo quraan ba aqoon dadka la hor istaajin ee naag oo kale la hor marin ma waxa la rabaa qof saladaas tujin ka fa in fa'alu ruknan rukni haday sameeyaan marka imaamkii dambe oo la keenay niyad dambe uma baahnaa waa iska raaca meeshu way ka raaca امتداد من الصلاة من إمامة الإمام الأولى أول فإن فعلوا ركنا هذي سمايان قبل الاستخلاف استخلاف كهرتيس انت نين انسان جين اي ايو صلاة دول اسكسيوت انت على الاستخلاف استخلاف كورهيكتو معايا لي من كاس هدو نظمي امام كرا انا لمن كان سوافق معايا الا اركان بين لي مادين هرتيس اصلا waxaa khasab ku ah imaamkii nadmigiisa inuu raaco hortiisana waxbaa la sii waday waxa sida furaadada loo wadana dadku iskuma jaan go'no waxba la kala dheereysana waxba la kala dheereysanahay marka istikhlaaf meesha kuma jiro fa in kana al khalifatu ma'muman hadu aha awal ninka khalifka laga dhigay hadu jamaacadii tukanayso kamid ahaa ma'muum uu ahaa jaaza istikhlaafuhu inuu isku bedela waa banaan tahay mudlaqan xaalu yahay mid la ilaaq marka ee ragca kasta ha lagu jiro ragcadii hore lagu jira mid labaad baa lagu jira ninkan awalba salaada nadbigeedu ku jiro marka waa isku bedeli kara waxaa suuragala ninkaani markii horeba inuu dad soo daahay ahaayo masbuuqba ahaa ninka la isku bedeli oo asagana ragcooyna u dhiman imaamkiina salaadiisii waa dhammaanaysa imaamkiina jamaacadii uu hor istaajiyey ninkan see yeelaya ninkaas isaga hal ragca awal u dhimanayd oo imaamka uu kala kala dambeeyey imaamkii isagu hore istaajiyey سيسكوا فجنا ويراعي المسبوق مسبوق وحو إلالينا هيا نظم الإمام إمامك ندمي ساقا رقعادي لبعض بأطهي إمامك رقعادي صدحات بأطهي والاستيالي فريسان ما هي تشوف تسمعين ما وحو راعي إمامك سوء السعودي إلا إمامك دبته قامين هيو خليف كي مركا إمامك سيدي أسعودي أسعونا أساقا ندمي راعي مالك إلا ذاتك أسوه أول ساتن إمام أبو ماهين فإذا فرق منه هدو فارقه قام واستاغه نين كان رقعه ودمنا الجماعة دي صلاة دي ودماتي ماشي أو فريستي ميل أسيغ فدوه هبونيد ماهين رقعة دي صدحات بيو أهيد إنه استاغه مناسب في سواهي لكن ما دام إمامك النجم يسيو كسعلي وفريستي جماعة دي صلاة دي ودمي أسيغنا رقعه ودمنا فإذا فرغ منه هدو ندمج أنا مايسترو قام واستاغ وأشار وأشار ليفارقه هنا فارغان وينتظره سكتا جماعه اشاره iska fadhiya bisalaadiisu iska soo dhamaysanaya وهو افضل in waxa fadli badan inay sugtaan jamaacado dhan si mar looga wada baxo in imaamku ragciisa soo dhamaysteena sugtaan marka hadda dhibaatadaas noocaas oo kala ay dhacdo in imaamka la sugtaan waxa laga bartay salaatul khawf oo jamaacadu salaadu iska soo wadanayaan imaamkii ee marka ee hadda daruura timid ninkan keentay inuu salaada jamaacaduna sugaan asaguna salaadii uu kaligiis wato marka ragcadiisa ha soo dhamaystirto jamaacada ha u yimaadeen assalaamu calaykum markuu yidhaha assalaamu calaykum waxa la yimaada hadday doonaanna marka horeba ha ka goosteeno ha iska salaamaysteen labaduba waa u furanta laakiin wuxuu yidhi inay sugaan baa fadli badan haye ninkan masbuuq waa waa lasoo qabtay jamaacada salaadu say u socotay ma aqoon ninka kale ragco lasoo tukaday maba yaqaanba asagana lasoo qabtay hortiyaa la istaajiyey say yeelaan nadmigiisuu iskaga soconay mana yaqaan imaamka nadmigiisii waa garan imaamku ma saddex ragcuu tukaday ma laba tukaday ma afar tukaday soo meel dhow kala soo qabsay wuxuu in jahila haduu ka jahil noqdo nadma imaami imaamka nadmigiisii raaqabahum ayagu ilaaliya waa fiirina jamaacada iltifaatkan aad maanta daruura keentay inuu nimankii fiirsho daruura keentay waa fiirinaya fa in hamuu bil qiyaami haday istaag damcaan qaam asna waa istaaga وإلا هذا إسكا فريستين قعدة وفريستان وقرنا يا مليش أسيمان بكفردين أيوة وإن كان الخليفة منك اللي إسكو بدل غير معموم هدوية جاز وحيكو بنانته في الأولى وفي الثالثة من الرباعية رقعة فرق يا رقعة اللبعض رقعة السبحات أيكو بنانته وميرها اللي إسكو وافق meelaha salaadu iska waafaqi karto ilaa ninkaani ma'muum maahan asagoo imaamka tartiibtiisu laazimku maaha imaamkaana asagoo ma daba joogino tartiibtiisu laazimku ma ahayn waa nin meel kale laga soo qabto marka ragcada hore oo kowda jamaacada waa hogaamin karaa ragcada saddexaadna waa hogaamin karaa waa meelo la iska waafaqayo fadhigiisa iyo koodu isku aadahayaan wey meeshaisa isku aadayin imaamkiina nadmigiisiina ninka laazimuusa ku ahayn wixiina isku qasan yihiin ninba gaarkiisu iskaga tukana furaadaa loo tukana walaa yajibu niyat liqtidaa'i dayashadii niyadeedu waajib maaha bilkhaliifati khaliifa imaamkii markuu meesha ka baxayu ninkaan isku bedelay ninka isku bedelay haddana hebel inay ku daydaan inay niye soo cusbooneeyaan lagama rabo niye inay soo cusbooneeyaan lagama rabo imaamkii hore imtidaadkiisii wey bal lahum waxay leeyihiin an yutimuu inay dhammaystirtaan furaadaa kale keli inay imaamkaas raacaanna waa leeyihin walow qadama alimaamu waaxidan hadduu imaamku nin hormariyo waalqowmu aakhara qoomkiina nin kale hormariyaan famuqadamuhum owlaa kay hormariyeen baa ayaa awleysa mas'ale fardigeedu cajaa'ib yahay weye sida loo qadaro maxaa yeele salaad baa lagu jiraayo mar haddii salaadii lagu jiro midka qoomka hormarinaya nin unbaa riixi laha hadduu ugu batee qoomka odhan inay wada hormariyaan waa adag laakiin ninka imaamka hormariya waa la yaqaan haddii waxay imaan lahayd imaamkii salaadii inuu tujiyo ay suuro geli weydo oo isaga uu nin hormariyo jamaacaduna yidhaha maya ninkaan naga daaya hebel baa fiican hana tujiyo meeshaas waxaa soo bilahay jamaacadu waxaa laga yaaba ninkaan raalli inaysa ku ahayna kaas kale raalli ku yihiin ninkii aan raalli lagu ahayna dadka ma tujiyo laakiin hadda salaad haddii lagu dhex jiro sida lagu suureeya masale adag weeye maxaa yeelay jamaacadu mana hadlahayaan isku meelna ma taagna inay soo kacaan oo halnina wada hormariyaan waa shay oo mutasawara ma shay adag faslu fasalkan wuxuu ku saabsan yahay imaamka yaa laga dhiga imaamadii buu ku saabsan yahay awla nnaasi bilimaamati imaamnimada midka u mudan al afqahu kan fiqhiga badan wey meeshaas mas'alo waxaa ku jirta xadiidkii waxaa ku jiray yaummu lqowma aqra'uhum likitaab illah aqra'u ma ninka qur-aanka u akhris badan baa mise waagaas ninka qur-aanka dadka ugu akhris badan waa ugu fiqhi badnaan jiray waa ninka fiqhiga ugu aqoon meeshaas marka wuxuu raajix ka dhigahayaa sidii imaam nawowiba uu yeeli jiray waa kii yidhi nawowi raafici baan daba jooga ninka afqaha waa abubakar asagoo ubay ibnu kacbi joogo oo saalim mawlaa abi xudayfa joogo oo raggii qur-aanka banaanka ka xafidsanaa ay joogaan ayaa abubakar imaamkii laga dhigay abubakar baa imaamkii laga dhigay meeshaasay marka waxay ka fahmayaan aqra'a qur-aanka fiqhigiisa ninka uu aqoon ogoniyo uma alaqra midka akhriska badan uma alawrac ninka dhowrsida shada badan uma alaqdamu hijra umadu marka waxay ku saabsan tahay hadday soo sinmaan wax walba kusoo sinmaan ninka hijrada kusoo horeeyey iyo wawaladahu waladkiisa ee wawaladuhu waladkiisa waladkaasina waxa weeye meel walba waa ka simin uma alasanu kan da-da badan fi lislaami ninkan wax badan buu da badan buu islaamka ku ayuu ku jiray kanna waxa weeye waa waa yar yahay ama kani mar dhow buu soo islaamay kanna wax badan buu kusoo jiray uma nasiibu midkii nasab wanaagsan nasabka hadda baabka faa la yidhaahdo ayay qabaanoo muxuu ahaa bani hashim inay dadka ugu nasib fiican yihiin muxuu ahaa quraysh carabtii intii ka dambeysay sidaasoo kale inay dadku u kala horeeyaan uma alaxsanu siirata ninka dhaqanka fiican dhaqan ahaan ninka u fiican uma alaxsanu dikri ninka magaca wanaagsan wax lagu kala bixiyo niman la waayo weeye marka mid unbaa laiska ayaa la doora uma alandafu badanan wa thawban uma alaxsanu sawtan uma alaxsanu suurat aada iyo aada ugu sii fogaaday waa wax ay isleeryihiin u fiirsho فمتى وجد واحد مركي لهرو من هؤلاء قدم وإن اجتمعوا هذا سوكر من كلهم أو بعضهم رتبوا هكذا ساسا لو كلا ترتيبنا فإن استويا هذا ميل والبا كسلمانو wax lagu kala hormariyay la waayo watashaaxa ay murmaano nin walba soo imaamnimadii rabana qurac waa loo qoray tuura marka qoray tuurka ka hor wax muwaasafaha ay ku kala horeeyaan baa la fiirinayaa wili hebel hebel muwaasafadaas ku dheeriyaa soo imaamano وإمام المسجد مسجد كإمامكيس وساكن البيت قرية نينك الدقن ولو بإجارة بها كود دقنان مقدمان ولده المريع على الأفقه وما بعده أفقه وحكور نينك مسجد كإمامك كأها والراتب كأها وحكور نينك قرية هدي قرية لوتكنا ولهما وحي لين تقديم من أراد أراد نينك رمانا يهور مريع هبل تتش والسلطان سلطانك والأعلى فالأعلى من القضاة سيدا لو كلا سريو قضاريا قضاة هذا قاضي قاضياش وسيء كلا سريان قاضي سري يول ولاد ولاد ولاد دتك قبلدا مدحدا كا سيدا u kala sareeyaan يقدمون على الساكن منك غري دغن با laga hormarina wa imam almasjid wa gheyrihima mar hadii waaligi yimaado ama qaadiga yimaado ama qudaad badan baa timid midka ugu horeeya meesha iska qabsana ninkii awal ahaan jiray masjidka imaamka ka ah safku iska galay suldaanka baa maantay la yu'amman ar-rajul fi sultani imaam laba noqdo ويقدم حاضر midkii joogay baa la hormarina oo haduu midkood yahay gaib midka jooga la hormarina wuu xurun xurkii baa la hormarina wuu cadmi عادل وبالغ على مسافر مسافر كبا لو هرمرنا نينك دغان او ري مغالكا يا نينك مسافر كا ميد كدغان با لو هرمرنا وعبد عبد ين حركي بو لابنا وفاسق عدل بو لابنا هيا فن فاسقين عادل عادل كا لو هرمرنا وسبي سبي بالغ وحا لو هرمرنا هيا marka xaadirka waa ninka reer beledka ah jooga iyo ninka oo musaafirka midka reer beledka la hormarina wa in kaanu afqaha ka fiqh badnaadeen hadda sabiga haduu afqah yahay oo fiqh badan yahay oo nin baalaqii joogo ee xadiidkii maxaa Umar ibn Abi Salama nima Umar ibn Abi Salama oo asagoo yar ninkii idinku quraan badan ha ha tujay markii la yiraahdo cidii isfiirfiirsay wiilkan yarka maana wax kale la waayay ninka ka quraan badan la waayay asaga aan laga dhig wal basiru basiirkii kii indhaha qabay iyo wal acmaa sawaa'un isla mid weeye labadaas indhaha waxbuu kana arkaayo kani ma arko laguma kala hormarina midba waxaa laga yaabaa inuu meel ku roonaado midkaanna nijaasada ka taxadarkeeda iyo waxyaalo ku roonaado kanna ka khushuuc badnaado wuxuuna inay isdheeraadaan waa suuragal laakiin midna la fiirin ma wayukrahu waxaa la dhibsadaa la kahdaa an yu'umma inuu imaam u noqdo qawman yakrahuhu rag kaxsanahay iyo qawman rago yakrahuhu uu nacsan yahay aksaruhum bisabab sharci sabab sharci sabab sharcigan ibtidaa ku jira ama fisqi ku jira ama wax ku jira waxba lagu nacsan yahay ninka marka waxa sidii lagu nacsan yahay dadka imaam inuu noqdo laba aksar kana waxa loo yiri dadka ee shakhsi shakhsi fiiradiisa wax lagu dhisin sabab sharciyana waxa loo yiri wax sababtii aan sharciga ahayn xurgufo dadka dhaxeeya dartood waxba lagu xisaabin maayo sabab sharci wala yajuzu al-iqtidaa bil kafir qaal in lagu dayda ma banaa ولا مجنون من الوارا ولا محدث محدث سلام بك عن سيح ميس قواس ولا دين نجاسة ولا رجل وخنثى بامرأة من إيه اللي بيبش ناقض ديان مايا ولا من يحفظ الفاتحة فاتحة متك يغنى بمن يخل بحرف منها حرف كم مده مد لما marka xaraf waxbuu ka tagayaayo marka laxni oo qiradii bedelahay ayuu ayuu qaba hatta tashdiidaadka waa ku darahaya oo ninka toosinaya ninkaas aad tujina wala bi akhrasa mid afla oo arab la oo xaraf xurufti aan toosinay أو أردت أردت جالس وحوي مل أنشدين بمسكشده مغضوب مركو مرة عيضاتكم مسكشده يا مل أنشدين هدو مسكشده وحل ضدك قالوا عرب وتوسين هتوشي أو ألصق هل سقاسنا waxa weeye xaraf bu xaraf ku bedela meeshii daadka ahayd bacbu ku bedela marka kuwaas waxa mar isagu xataa waxa laga yaabaa inay tahay cilo ku dhagan oo ajzi khilqi uu ka ajzay laakiin wuxuu tujinayaa dadka asaga nuuciisa ma ahan nin oo quraanka yaqaan ninkaas la hormarina فإن ظهر هذا ظاهر بعد الصلاة أن إمامه إمام تيسو واحد مدن من هؤلاء لزمة الإعادة لزمه الإعادة نسوع إليا لازمس إلا إذا كانت بها ما نجاسة خفية إمامك قال لي موكا صوب حضي مجنون إنه هذا صوب حضي محدث إنه هذا صوب حضي إلا إذا كانت عليه نجاسة خفية نجاسة خفية إنه كجرت معها والنجاسة خفية بدكم نعقان كان أو محدثا محدث إنه في غير الجمعة الجمعة غير محدث دوي أنا حدث كيس يعني كمان ورقة بكرة سبع اسكو ورقة بكرة في غير الجمعة وضدك مركي سلاد بلا قصة بحي أم سلاد أنت بحي الوجرة أنك وحل لو قاعدين يسوون ويسا بقبينه ننو اسكو بدلوا مو ويسا قبينه أو سلاد مركو لما يسورانو مو ويسا قبين جماعة سلاد دوي وطوس سيد سلاد سيوك صون قشر لكن هذا الجمعة أو فيها في الجمعة جمعة ذي بو إمام نقضي محدثك وهو زائد على الأربعين أرفرتن كين زائد بكي مثلا سواء كل سنة هاي إن أفرتن كشرد ويا جماعة فإن كملت به هذا كل ما يستر ما يستر أنت الأربعون أفرتن كين هذا أسأل كل ما يستر ما أفرتن كو هذا أسأل كل ما يستر ما أو أسأل أفرتن كي وكم يديه وجبل عادة لسوء عليا واجلس محايا فرتن كي نبا كما قنانا هاي وسلاد سوء هاي سنانسي meeshaasna marka masaladu waxay ku dhisan tahay ee in waxay ku dhisan tahay afartan shardi inay u tahay salaad salaada jumcada hadda qowlkaasina wuxuu ka yahay aqbaal aqwaal badan oo culimada ka timid ويصح وحان صحايا فرض فرض خلف نفل سنة كالقضاء من سنة كان هي فرض واكو أنصح صلاة معاذ من جبل بلود اللي شنها يايو صلاة الضمبو والله إيمانها يوم أو عشي النبي يقول لسي صلى الله عليه وسلم قوم في سيمي تكنها يا قوم في ونبا كوي تكنها كذب تكنها هي صلاة دودنا وحوي وفرض مدي سنو نفل مركب فرض خلف نفل وصبح خلف ظهر صبح duhur gadaalkiis waa ku ansaxa oo markii labada ragcoo dambe hadee hadduu kusoo haleelana labada ragcoo dambe hadduu kusoo haleelana imaamkii asiga waa isla dhamaystiraan haddii oo imaamkii istaago ninkaan mamuumkaa salaadiisii ay dhammaatayna marka waxay noqonaysaa inuu markaas meeshiisa ku sugto ama ka guro horese waa kii labada salaadood aan islahayn waa karaahiyo وقائم خلف قاعد من تاغنين من فديه وا ku dayan kar imaamki caajiz weeye waa istaagi waaye maamoomintii ayuu waa fiyoyihiin marka waa u suuragal ayuu taag taaganayay ninka fadhiyo ku tukada ku daba tukada sidii marka ugu dambeysay nabiga sallallahu alayhi wasallam uu fadhiyay Abu Bakarna nabigu ku dayanay dadkuna Abu Bakar bay ku dayanayeen nabigana waa fadhiyay sallallahu alayhi wasallam وأداء خلف قضاء صلاة أداء هذا اللي تكنها يعني صلاة قضاء من تكنها ولا وضينك وبالعكس أنت عكسك أو الصغر سنة تكنها هي فرض أن تكنها وكذب تكنها الصبح الصغر تك... محوها الظهر من تكنها هي الصبح وكضينك مركو لا يسرق على ما يسول الله كلا يسككعه نين فديا نين تاغن وكضينك سواء عجزة وفريسة إمامك وتاغن وكضينك ولو اقتدى هذو ضيدو بغير الشافعي شافعين انا هنا سوى شافعين انا شافعهم بكو ضيدي صح وانصح هيا ان لم يتيقن هذو سن هبين انه اخل انه دمي بواجب واجب انه واجب مثلا بسملاد او كلي واجب بي كمي تahay واجب كي كمي تahay marka hadii inuu dhimayo uu arko kuma dayan karo leh laakiin sidoo ku sadaba iska dib badan maxaa yeelay maamulku ee basmalada inuu hoos kaga siraysto saasa ee حديثة حوجة بدن وافقس وإلا هدوسن هبين مسألة هم واسكو خلافسين إنه كان شيئا واجب وما أركه وعقي هي لكن ما هو إنه كخلا إنه دمي أو بينه وإلا فلا مركا أدو ما دام نين كان بسم الله إلا أخريه uusan u arkayn ma waajib inuusan u arkayn in kor loogu dheeraysto in ninkan iska goosto ilaa ilaa basmaladu ka tago laguma baahan karo taas waxa way waa ziyaado meeshan yaqiin buu ku xiraa hadaa hubtid shay waajib inuu dhimay waajibka la hubo inuu dhimay waxa kamid ah ee mesela haduu i'tidaalkii oo kale uu u arko inaan dumaanina waajib ahayn ragda kasi waajib loo jeedo والاعتبار باعتقاد المأموم مأموم كي اعتقاد كي سوي فيرض مأموم كا اعتقاد كي سال فيرنا هي وحي واجب سوي يقان هذول نكاسي كتو كما داين كرولي هذا الصحابة دي مسائل برنبا يسكو خلاف سنايين مسائل كي يسكو خلاف سنين صلاة دحية وحبا أغجري اه قاركود أو هدي ناق لطافتو ويسدوا إن بريس أركهي قاركود إن يسبرين أركهي وأنا اللي سكت دين جري لأن أنا كلام بحثين جرين ولا مدين جري marka qofku inuu isku mashquuliyo isku dhibo ninkaan muxuu aaminsan yahay si uu socdaa taas waxa weeye waa kulfo aan meesha ku jirin wa tukrahu waraa fasiqin fasiq gadaalkiisa in lagu daydo waa laka adoo heli kara nin ina caadil ah heli kara ina fasiq ku daydo laakiin faasiqaan ma ahane masjidka imaamka ka ma ahane wax kalaba lamaba hayaba waa la iskaga dayaa jamaca jamaca la-aan la joogi ma wa fa'fa'in fa meeshay soo gasho celcelina intaasoo ficoodu ka soo saara ma karo marka fa fa fa badan buu keenay wa tamtaam tamtaamkaasna waa ninka ta'da soo celceliya meeshii ta soo gal nasta ta ta ta aynu leeyahay waa badina wa laaxinin midka laxnina marka laxnigiisaani ma aha laxni macnaha doonina kuwaas in lagu daydaa karaahiyo weeye xarafkaana soo celcelinaya xaraf macno bedelahaya maahana waa xaraf ka muuqata xajzi xiiqi oo ninka ku jira ka muuqdo marka laxnigana waa laxnigii macnaha aan bedelay ee laxniga macnaha bedelahaya siraada aladiina ancamti calayhim hadduu yidhahdo lax macnihiiba rogmeyd waa waa halaa laxnigaasoo kale lama lagu dayan ma marka ninkaan aan lagu daynayn haduu noqdo imaam mafruud suldaankii dadka tujinayaaba sida ah suldaankiyaaba sida ah masjidka ninkii loo dhiibo la yidhi tujiba ah meesha masjidkaan lamaba haysto oo dhaama jamaacada la dhumin maayo marka والله سبحانه وتعالى رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فصل فيما يتعلق بموقف الإمام والمأموم ماشي في الاستعياء هي إمام كي مأموم وحي كسابس marka waxna waa wax jidaysan waxna waxa way waxa bay sameeyaan salaadii fadiilada dhumin kara waxa way wax salaadiiba jabinahaya meelaha kale istaagahaya as-sunnatu sunnadu waxay tahay an yaqifa dakarani labadii ragga ah inay istaagaan iyo fasaaxidan wixii ka badaniba khalfa al-imam imamka gadaalkiisa dii laba nin ka badan yimaadaan imamka gadaalkiisa istaaga waa sunnadii lagu aqoon jiray salaadii nabiga sallallahu alayhi wasallam والذكر الواحد عن يمين هل كان انه كلجيسي هنا midabku ka istaado dakar waaxid rajul laguma oran hadduu wiil yar yahay midabtuu ka istaaga sida ibn cabaas ba nabiga sal allahu calay wasalam bidixii markuu ka istaagay midabtiisa usoo wareejay fain jaaca aakharu mid kale hadduu yimaado asagoo mid midigta ka taagan yahay axrama can yasaarihi bidixda xaggeedu ka xirmana ka xirmanaya uma yataaharaani markaasay labadoodii dib u dhacayaan in amkana hadday suuragal hadday labadooda gadaal fusaxad ka haystaan meel bannaan labadooda gadaal u kacay oo markaas saf bay noqonayaan wa ilaa hadduusan suuro geli karin ayagu aysan gadaal u socon karin taqadama alimaamu imaamkaa hore u kacay hadduu imaamku asagu fursad haysto horey meeluu aado imaamkaa hore u dega markaas haddii saddex nin baa meesha joogta ninna imaam buu noqonaya labada kalena saf bay noqonaya wa in xadara hadday yimaadaan rijaalun rag iyo wasibyaanun caruur wa nisaa-un haween taqadama rijaalu raggaa hormarahay uma sibyaanu caruurtaa ku xigsanayso safka kala qaadanayso uma nisaau haweenka saasay u kala dambeynhayaano haweenku safka dambey leeyihin hadday haween kaliya tukanahayaan وتقف وجوكستا إمامة النساء حوانك إمامة دودي وسطهن دحدودي استاغيس دحدودي استاغيس ايه قار بحميسو سيدا عائشة أم سلمة إي عيالي ويكره وحال دبسدا أن يرتفع الم... أن يرتفع إنه كرنقضه موقف الإمام إمامكم ميشو تاقنا على المهموم مهمومكي وعكسه عكسه إلا أن يريد الإمام إمامك إنه ربما معهن تعليمهم إنه برو أفعال الصلاة صلاة أفعاش نبي صلى الله عليه وسلم إنتو تبتشينا هي صدن هروب جوي ضدك كلمة دبال جوي وعلى السلام معلم با من بركي لك يانو من بركي بفوري مركز كركيس كنت كذي ركوعي إيو مركو ركوعي اعتدال في مركو كبا حيبو الدقي مركو كسجو ضدكينا وحو يري سيداس وحاوني على الصلاة إذا برتان لتعلموا صلاة imaamka marka haduu dadka salaada barahayo meel qoro inuu fuulo looga jeedo oo salaadiisi laga arkahayo waa salaada barideedii tacliintii hadaan tacliintaas jirinna waxa ahaan jirtay salaada meel la siman ayaa lagu tukan jiray hadii dani keento maamulku inuu ka fuulo dabaq qoro kii hoose buuxsan waa wax dani keentay laakiin sida oo salaada caadigeeda waxa way imaamka iyo maamulku waa isla siman yihiin إلا أن يكون الإمام إلا أن يريد الإمام إمام كنه ربما أن تعليمهم منه برو أفعال الصلاة أو يكون المأموم مأموم كنه نقضه مبلغا متجارسين هي عن الإمام إمامك إمامك سوء كسي وددك جارسين هي ميل دير إنه فورانا ما أنا ددك دمد مقل ما هي مركز ضرورة كجي دي إنه مأمومك ميل كرة فوشين فيندب مركز وعلى سنية لكن إن كان في غير مسجد المسجد ما لعنهين هذي كجران وجبه وحواجبها يعني يحاذي إنه كؤالو الأسفل كان هوسه الأعلى كان قرأ إنه كؤالو ببعض بدنه لو قد سقاك بشرط اعتدال الخلقة أبو رستي سمنه سمنته شدك قف أبو رستي سمنته هوسي عادي جرتي سمنه هاي وأنا لما بتكون مثلك لجرتي سمالك من كؤالو ماشي أسكت بقول كرهين هيا سي بل آه جمع اسلا جيره سي كون نقون لهاي mar hadii meeshu masjid tahay masjidku asagu wuxuu kala yeelan karaa qolal fara badan buu kala yeelan karaa kor iyo hoos buu noqon karaa wax kastuu noqon karaa waxa lagu keeni doonaa masjid gudihiisa dadka ku tukanaya waxaa la rabaa imaamka inuu la maqlahayo ama saf la xiriiro loo jeedo saasaa la rabaa maahane qolal xataa waa ku kala jiri karaan meelo fara qaar fuushanaan kara masjidku dhib mal laakiin meesha aan masjid ahayn weeye meesha taxadar badan laga muujinahayaayo inuu jamacaan isku saf noqdo jamac meesha dad isku xiran inay noqdaan meeshaas marka wuxuu leeyahay hadihi tariiqatun walmuctamadu cadamu ishtiraabi hada shart in isku aadaan oo dhagaxi kor laga soo tuuro kan kale ku dhaca wax oo cadeeya oo ma sahmeeshi ma jiro ومن لم يجد من كان هين في الصف صفك فرجة مال فران أحرم وحرم ثم يجدب واجيتا لنفسه نفتيسه واحدا مدعو من الصف صفك كاملة ليقف إنه يستعب معه لجري إن كان صفك من صفك واحدين مال فران مال أوبر وقال لأنها بسجد هل استاهل ويندب لذلك من كاس لسوجي تنا وحل رسولنا مساعدة منه كالمي وراعه مكة نبي صلى الله عليه وسلم نك سفر جدال كسكوت جري إنه إيديه صلاة السوء إلي إيو أحرمان وعاس وكلا أول ونن كلي يسو سفر جدال كسكتاجن إنه سكوت كذا صوف فرصته الكلا سفر جدال كسوا كمان مسألة ku saabsan inuu ninka soo jiito xadiis ay ku dhisan tahay waxa way waa daciif soo jiidasho waliba waxay dhibaysaa xadiis oo saxiix oo leh saf safba midka ku horeysa dhameeyo ha bilaabinina mid mid ilaa midka hore aad dhamaystirtaan xadiidkaas haddii safkii hore in laga soo bixiyo safkii hore furan wax ka dhiman yihiinba haddana mid kale bilaaban meeshaas marka ninka markii wax la safto uu waayo kaligiis uu noqdo dambaa qabatay nin asagu safka gadaalkiisa iska doontay ma safka gadaalkiisa marka dhibku ka taagan yahay waxa weeye isagoo safkii booska heli karuu soo kacay safka gadaalkiisu salaad iskaga galay ninka salaadiisa weey ninka wareerku ku jire ee ninkan dani qabatay dimeeru ka bilaabo qarno masalada soo jiidadkan xadiidka ku saabsan waxa way waxa dhaif walaw taqaddama hadu hormaro aqibal ma'mum aqibul ma'mum ninka ma'mumka iribtiisi على عقب الإمام إمامك إربتي سهدي وكهر مرة لم تصح صلاة صلاة جسمان سيحمس ماشي سوحي لي وإن موقفك إمامك وإن مأمومك كهرين مأموم وإن سكهرين صلاة دي هذه اللي تكون جرينا وحي هان جرتي صلاة وضدكو هذي لبقوا فيهن وأسيرينهن هذي أي كبدينهن صفقوا قدال بوجر inkastoo maalig oo kale laga sheego horumarka uu ka hormara wax dib badan uu iska qabin khaas ahaan haddii masaajidda iyo ciriiri noqdaan hortiisa la iskaga tukana hortiisa la iskaga tukana laakiin salaada sidii lagu aqoon jiray waxay ahayd imaamku inuu maamumku imaamku horeeyo marka meesha horeynta iyo gadaalka laga fiirinahayaana waxa weeye ciribta ciribta weeye waxa laga fiirina haddii ninna lug gaaban yahay ninna lug dheer yahay farahooda hore waxba la fiirin maayo meesha wax laga fiirinaya ciribta weeye marka hadii ciribtiisu imaamti ka hormarto ciribtiisa salaadii ma soconayso imaamku waa ka horeeyaa buu وما تجتمع مكة كلمان الإمام والمأموم المأموم والإمام هذا كلمان في مسجد مسجد لحديث صح الاقتداء بيشر وعن صحيح مطلقا مطلقا تاس الدوحة وحكا إلاقة هيو هذا تيجي مركي ميل مسجد هين اللي جوه حكي دونا شروطه حكي دونا وين حجاب اللي حينه وين مسافة انت على وين سكر فوقانه شروطه حكي دونا لكن واحد شرط يكون جيران مسجد قديس هذا مسجد قديس واحد شرط يكون جيران مسجد كان هو مسجد لورد سيدد إن يسكوا الجماعة إستان مركا هلكا جماعة ماشى يسكوا جرا قديس ويسكوا حرين هذا مسجد كره قرار فربضان هكذا نقرأه وإن تبع أداها بكل فوقانه مسجد تي وحو نقضي مسجد وين سيدي مسجد الحرام مسجد مدينو كلا مسجد تي عراء لو كلا جوج qofka ugu dambeeyo qofka ugu horeeyana waa isku xiran yihiin saxal ibtidaa ugu meeshaas marka laba waxyaalood baa meesha ku jirta salaadu waa ansaxaysaa iyo jamaacadii baa fadiile laga helaya kala labow jamaacada fadiile ka helideedu waxay u baahan tahay inay safafku isku dhadhowyihiin laakiin haddii saf uu masjidka salkiisa tago saf imaamkiina hore joogo salaadii baa jabtay laguma oran laakiin safafkii isku soo dhawaadkoodii baa meesha kama qaarigii doonahadii baa meesha kama وإن تباعدها بكل فوقاد أو اختلف البناء بينهم هاي خلاف باسمها مثل أن يقف أحدهما متكدن يستوي في السطح سطح يقرن استاغو والاخر في بئر المسجد من عيالك مسجدك وجوغو mar haday masjidkii ku wada jiraan midka sadxiga qorof uu shan iyo midka hoos jooga iyo midka meel kale ku jira iyo wax dhan waa isku dayan karaan buu leeyahay wa in ugliqa baab sadx saqfiga kore albaabkiisa baa la xiro oo saqfiga kore meesha laga fuulo albaabka ku yaala albaabkii waxa xiran yahay ninba korka ku tukanaya imaamkii hoostuu jooga imaamkii buu maqlahayaa ilaa wax dhibaato ay kuma jiraan maadaama isku masjid ay ku jiraan mar bacdi meeshu hal masjid ay tahay laakiin yushtaradu waxa la shardiyaa cilmi ogaansho bintiqaalaat al-imam imaamka guurguurkiisa waa inuu ogaadaa ima bimushaahada waa ujeeda sida meelaha yarkaa oo ka furan ay ka arkahayaan oo kale aw samaaci muballiqin muballiq uu maqlo ama samaacadahan oo kale ayaa laga maqlaaya imaamka laakiin markii samaacadaas go'do imaamkii dadkii kala war beelaan jamaaca ma jiro nin walba hortaada fagaxsan wax jamaaca ah meeshaas ma joogaan maxaa yeelay imaamkii waa lagama warqabo meeluu marahayo iyo meeluu socdo iyo waxba lagama og haddii awal un samaacad laga maqla ee aan dad loo jeeday waxba aysan jirin والمساجد المتلاصقة مساجد اسكو دغدغان المتنافذة اسكو فرفراني كمسجد واحد مسجد واحد المسجد على حسابنا هذا اسكو فرفراني meeshaas waa laba nin labadooda masjidka ku jiraan imaamkuna masjidka ku jira maamuumkuna masjidka ku jira meeshaas marka waxaa kaloo soo bixi karta imaamka ayaa masjidka ku jira maamuumka ayaa banaanka taagan maamuumka ayaa masjidka ku jira imaamka ayaa banaanka taagan labadoodiiba meesha ay ku jiraanba masjid ma masaa'ilkaasaa soo bixi doona marka kuwaasu xilina walow kaana hadday noqdaan fii kayri masjidin masjid keyrkiis fii fadaa'in meel banaan bay jooga ka saxraa'in saxradii wey aw baytin waasicin guri waasica wey hool weyn oo carro ka batay ku jiraan saxa waa ansaxaya iqtidaau lma'muumi ma'muumku inuu ku daydo bilimaami in lam yazid hadduusan ka kordhin maa baynahumaa inta u dhaxaysa calaa alaati miatin diraacin saddex boqol oo dhudhun taqriiban oo soo dhadhawaa haddaysan ka kordhin ma'muumkiina ama saf baa gadaal taagan imaamkiina xagguu joogaa marka guri weyn baa lagu jiraa ama dhismo weyn baa lagu dhex jiraa marka wuxuu leeyahay saddex boqol oo dhudhun waa inay ka badan u dhex masalada saddexda boqol oo dhudhun ibnu qudaama waa ka eed sheegin jiro wuxuu yidhi mar haddii taxdiidaad iyo meel la gaaro waxay u baahan taha nas iyo ijmaac bay u baahan tahay laakiin masalada muhiimkeedu waxa weeye waa curfan dadkaana dad isla tukanaya inay yihiin in la garto meesha masalada muhiimkaah waa midaas salaadii saasay ku xirnaanaysa wailaa salaadii wailaa إن زاد لم يزد دي أي لسي فيه إن زاد ما بينهما على ثلاثة مئة على ثلاثمائة ذراع فلا فلا تصح الصلاة ولو صلى خلفه صفوف مسألة مركب ليشاس وحي الوين سن إمامك إمامك سدح بقول ربك بدن يدح meelaha ciidda lagu tukanahayo banaanka ah oo kale oo la joogo waxa suuragala safafa sida safba saf daba joogo saddex boqol ma ahane dhowr boqol oo dhudhun inay noqdaan oo ay fogaadaan ilaa qadiiman waxaa jiri jiray salaada ciidda iyo salaadahaas oo kale banaan baa lagu tukadaa beledkao dhan baa iskugu soo baxay tuulooyinka yararka ah oo magaalada geesaheeda oo dhan baa isku yimaada marka dadka meeshaa iskugu imaan doona dad farihii ka batay haddana imaamka iyo ninka ugu dambeeya saddex boqol oo dhudhun iyo wax lagu xisaabin karo noqon mayso marka wuxuu yidhi walow sallaa hadduu tukado khalfahu gadaalkiisa sufuufun safaf badani uctubirat iladrucu diraacyada waxaa laga fiirinaya bayna kulli safin saf kasta iyo wasafi aladii qudaamahu safka ka horeeya safafku hadday isku dhadhow yihiin oo faraha ka bataan oo dhulka salkiisa tagaan oo nin lays og yahay baa shanta oo safa safka ka horeeya u fiirsana haddii safafkaasi kala go-go-aan oo safaynta xagga istaago mid kale xagga sii istaago mid xagga sii istaago labadii safka dhexdooda la fiirinaya bilaa saddexda boqol inaysa ka badan imaamka iyo loo fiirin maayo walow sallaa khalfahu khalfa alimaam sufuufun safaf badan hadday ku tukadaan uctubirat waa la fiirinaya aladrucu dhudhumadii oo saddex boqol iyo wixii ka yar bayna kulli safin safka dhexdiisa iyo wasafi aladii qudaamahu safka ka horeeya وإن بلغ هبجار ما بين الأخير صفقة قدام بين أنت والحيسية والإمام أميال ميل البهجار نذير روح أنت أصلا ميل بعض نقطة سواء وحس من حار إنه كلا دحجوك سيد بينهما دحجو النار ضب إنه كشدين مال دي حد ضبع كشدان هو صفقة والحيس أو بحر بضو يحوج أدبا تجرينها إلى سياحة سباحة دبال أباه جرينها أو شارع مضروق طريق لما رهن أم لا إنسان يبلحن safafkaas waxaa la fiirinaya safaf isku xiran inay yihiin maan dhexdooda haddii webi marahayo iyo oo dooniyo ku socdaan iyo oo webigii hadde webigaas labadiisa isku dhow yihiin ay yahay waxba ka dheemaysuule dabaal in lagu mara maahan si kale